magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay tartanka Quraanka Kariimka, kaasi oo loo qabtay ardayda aragga naafada ka ah, waxaana tartanka qabatay Jaamacadda Badar ee magaaladaasi. Munaasabadda waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland, dhalinyaro, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. Nuuridiin Cismaan Maxamed oo ah madaxa xiriirka ardayda Jaamacadda Badar ayaa ka warramaya ujeedka tartanka.
Runtii waa tartan ka duwan tartanada Quraanka ee magaalada Hargeysa iyo guud ahaan dalka ka dhaca, waana tartan u gaar ah ardayda aragga naafada ka ah ee xifdiday kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, runtiina ah shay mudan in la dhiirigeliyo ahna allaahuma salli calaa Maxamed wax ku cibro qaadasho leh in ardaydaas aragga naafada ka ahi ay qur-aanka kitaabka Allah ay xifdiyeen.
Qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyay tartanka iyagoo hadallo tartan u soo jeediyay ardayda.
Waa wax fiican oo wanaagsan bay sameeyeen aragtii oo ku dayasho mudan sida ay ugu dadaaleen marka labaad way marka koowaad maaha tan waa marka labaad oo maaragtay arday naafa ah oo maaragtay ilaahay maaragtay indhaha ha ka qaaday laakiin qalbiga ilaahay siiyey oo maaragtay maskaxan ilaahay siiyey dadka aragga naafada arag dadka wax arkana ay ka fiican yihiin oo ka wanaagsan yihiin marka aad baan ugu maxadnagaynaa iyo maaragtay sida ay u wanaajiyeenna jannada ilaahay u maaragtay u wanaajiyo oo ilaahay uu soo dhoweeyo jannatulfirdows alaclaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idin siiyey fadli iyo wanaag qur-aanka ilahay baad xambaarsantihiin laabtaad ku sidataan waa wax aada u qiimo badan oo ilaahay agtiisana waxa weeye sharaf aad ka mudantihiin ahlulqur'aani hum ahlullahi wakhaasatu taa waxaan idiin raacaa oon idinkula dardaarmi laha uun idinkoo qur-aanka xambaarsan ilaahayna subxaana wa tacaala markaa aragga idinka qaaday haddaad ku sabirtaan oo taana aad ku darsataan janna ilahay idinku beddelaya ardayda naafada ah anigu in badan baan wax la qabanay waan la dadaalaa markastana garabkoodaan u taagannahay iminkana wixii awoodayada ah waan la sii wadaynaa waxaana xasuusinaynaa inaanay naafo ahayn ee qalbigu nadiif u yahay tartankan ayaa loo qabtay shan iyo toban arday kuwaasi oo laga soo kala xulay madarasooyinka magaalada hargeysa waxaana ardaydii kaalimaha hore ku guulaystay la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan oo lagu dhiirigelinaya ardayda